الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب تداركنا بتوفيق ونجنا من الغم يا منجي المؤمنين باب الآنية آنيدي باب يهي وحو هلكان كقل يا شيخه inuu ka hadla axaadiida ka sheekaynaysa weelasha wax lagu cabayo ama wax lagu cunayo baabul aaniya ayuu yidhi marka jamcu inaa-in weeye can xudayfata bn alyamaani waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa ilaahyaa ka raadi noqday labadoodaba waxay ahaayeen laba saxaabi oo raggii uxud xaadiray ah qaala wuxuu yidhi xudayfe qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi laa tashrabuu ha cabinina buu yidhi fii aaniyati dahabi waalfida dahabka iyo fidada weelashooda waxba ha ku cabinina walaa taakula ha cuninina fii sixaafihimaa xeerooyinkoodana waxba ha ku cabinina labadooda xeerada laga sameeyo waxba laguma cuno weelasha laga sameeyena waxba laguma cabo sharaabku ayo nooc ha noqdo sharaab kastoo xalaala in la cabo laguma cabayo weelashaan cunto kastoo xalaalana lagu cuni maayo fa innaha fa inna aaniyata dahabi waalfida lahum lilkufaari bay u ahaatay fi dunyaa adduunyada walakum adinka idiin ahaata fi laakhirati aakhiro adduunkana gaaladaa ku raaxaysanaya aakhirana islaamkaa ku raaxaysanaya markaasuu ugu bishaareeyey inay dib u sugnaatay taasi waa mid baaqi noqon aakhiro laakiin middan adduunyadu waa ka baaba'aysaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidka wa can ummi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi alladii midka yashrabu cabaya fii inaa'i alfidati fidada weelasheeda innamaa yujarjiru wuu gelgelinayaa fii badnihi calooshiisa naara jahannama naarta jahannama ayuu gelgelinayaa wuxuu yidhi nebigu ruuxa ku cabaya weelka fidada wax biyo iyo caano iyo wixii lamida buu ku cabayaa innamaa yujarjiru wuu jarjarin jarjarada waxaa la yidhaah biyaha marka qofku cabayo sawdka caloosha ka yeelaya marka uu biyaha si mutawaatir oo xidhiira u cabo jugjugta caloosha ay ku dhacayaana jarjarada la yidhaah sidaa owrkuba marka uu raabsanayo marka uu indhalaba yacni uu caloosha wax ka soo qaadin qululu baa ka yeedhi haddana markay ku noqdaan jarjara alfaxlu idaa radada sawto fii xanjarihi baa la yidhaahdaa owrkii baa jarjareeyey markii uu sawdkiisa ku celceliyo xanjaradiisa ayaa sidaa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi alladii midka yashrabu cabaya fii inaa'i lfida fidada weelasheeda innamaa yujarjiru waa laqlaqayaa fii badnihi calooshiisa wuxuu gelgelinayaa naara jahannama naarta jahannamo la yidhaah ayuu gelgelinayaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa xadiidkaa wariyey wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa ilaahay ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi idaa dubiqa haddii la magdeeyo alihaabu maqaarka faqad dahura waa daahirooba buu yidhi wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii maqaarkii la magdeeyo waa daahiroobaa ihaabka waxaa la yidhaha haragga intaan la magdaynin ka hor haddii la magdeeyo waa daahiroobahayaahoo neef baktiyo haraggii haddii la soo qaado ee markaa laga bixiyo dhiigtirkii hoose iyo dhagortii koreeto laga waxeeyo oo sidii mare oo kaleeto uu noqdo waa daahiroobahayaawey akhrajahu waxaa bixiyey xadiidka muslim imaamu muslim ayaa xadiidkaa bixiyey sidaasuu wuxuu ku tilmaamay xadiidkan waxyaabaha daahirooba iyakoo nijaasaaha ayaa xadiidkan lagu caddaynahayaa magdayntu marka waa dahaarada haraggii uu ku daahiroobahayo haddii lagu magdeeyo ah waxyaaba nijaasaah markii la magdeeyo kabacdi baa sidii maradii loo daahirinayaa haddii markaa masalanba buu ku leeyahay lagu magdeeyo wax daahirana hadda waa la mayr wasaqda iyo waxaasoo dhan markaas waa laga mayray sidii mara unbaa loo mayrhayaa oo loo loo nadiifinahayaa wa cinda alarbacati afartii agtooda waxaa waa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajah ayumaa ihaabin maqaarkee ka oo dubiqa la magdeeye faqadahu waa daahiroobaa weeye sidaasuu asaguna wuxuu u noqonayaa mid daahira wey wa can salamata bna muxabiq waxaa laga wariyey radia allahu canh qaala salama wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi dibaaqu juluudilmaytati maytadii maqaarkooda magdaynteedu duhuuruhaa dahaaradeeda weeye xadiidkani wuxuu tilmaamayaa macnihii kuwii hore xambaarsanaayeen ayuu tiyo tilmaamin lafdigu haba ka bedelaadee haragga meydka xoolihii meyday maalanba haraggooda magdaynta la magdeeyaa waxaa weeye dahaara ayay u tahay haraggaas weeye saxaxahu waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaan yaa xadiidkaa isaguna saxiix yeelahaya imaamu axmed iyo abu daawuud iyo nasaa-i ayaka laftoodu waa bixinayaan xadiidka wa can maymuunata waxaa laga wariyey radia allaahu canhaa qaalad waxay tidhi qaab mara nebiyu nebiguu soo mara sala allahu calayhi wasalam bishaati ribuu soo mara baa la yidhi yajuruunahaa ay jiidayaan fa qaala markaasuu wuxuu yidhi low akhadtum haddaad qaada lahaydan ihaabaha maqaarkeeda sidaasuu ku yidhi waa neef baktiyay iska fogaynayaan urkiisa markaasaa nebigu inta arko wuxuu yidhi haddaa haragga qaadan lahaydeen fa qaaluu markaasi waxay dhaheen innahaa midani maytatun waa bakti ilaahay rasuulkiisa waa neef baktiyey oo aan la gowricin marka urkiisaan iska jiidaynaa haraggiisa waxay moodeen mayta hadduu yahay inuusan intifaac lahayn fa qaala markaasuu wuxuu yidhi nebigu yudahiruhaa waxaa dahirahaya almaau biyah iyo walquradu geedka qaradka la yidhaha waa geed salam geedka salamka la yidhaahdo oo asagana deebtiisa iyo caleemihiisa oo kaleeto lagu magdeeyo oo dhogortii iyo wixii xidido yaryar oo dhiigtira shucayraatu damawiyaha ayuu saarahaya oo haragga ka saafi yeelayaa waxyaabaha qoyaanka ah oo qurminahaya oo dhan ayuu ka saafi yeelahayaa marka waxaa daahirinaya buri biyihii iyo quradkaas oo layskula waxeeyo oo sidaa loogu waxeeyo dhogortiisii qashinkiisii looga saaro sidaa loogu daahiriyo ayaa daahirinaysa buu yidhi minuu daahiroobahayo buu u sheego waxay aaminsanaayeen oo meydka inaan loo dhowaa karina xoolaha taas ayuu ka bixiyey qalbigooda akhrajahu abu daawuud wannasaa-iy wa can abi taclabata alkhushani waxaa laga wariyey waxaa loo nisbaynayaa khushay binu alyim nin la yidhaah baa loo nisbaynahayaa radiallaahu canhu allaha ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisaow inna annaku biardi qowmin qoom ardadoodaan ku suganaa ahli kitaabin ahlu kitaab ah afa na'kulu ma cunnaa fii aaniyatihim weelashooda wax maa ku cunnaa qaala wuxuu idhi laa ta'kulu ha cuninina fiiha weelasha fiigooda waxba ha ku cuninina ilaa an laa tajidu inaadnan helin maahana hayrahaa weelashaas kayrkood inaadnan helin maahane oo faqsiluuhaa mayra oo iska dhaqa buu yidhi wa kuluu cuna fiihaa middaa fiigeeda ku cuna sidaasuu yidhi nebigu waxay su-aaleen rasuulka qolo ahlu kitaaba inay la joogaan oo gaalaan waa yuhuud iyo nasaaro weelasha ay wax ku cunaan waxna ku cunaabay dheheen markaasuu yidhi nebigu ha waxaa ku cuninina weelashooda waxna ha ku cabinina waayo nijaaso iyo khamre iyo eeyo iyo wax daran bay ku cunayaan marka waxyaabaha iska ilaaliya ha ku cuninina buu yidhi inaadnaan weelal kaloo iyada kayrkeeda adnaan helin maahane haddaad weelal kale weysaan ayaka iska mayro iska daahiriya markaa daahiritaanka bacdina ku cuna buu yidhi muttafaqun calayh wacan cimraan ibni xuseyni waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabu asxaabtiisa tawada'uu waa weysaysteen min masaadati imra'atin gabar masaadadeed bay ka weysaysteen qirbo ay gabaru iska lahayd mushrikatin mushrikada ayay ka weysaysteen waxa weeye nebiga iyo asxaabtiisa ayaa biyo waayeen ayagoo ku jira duulimaad iyo safar ku jira markaasay asxaabtu nebiga u yimaadeeno waxay dhaheen ilaahay rasuulkiisau biyo ma leh sayd cali iyo nin kaleu yidhi biyo soo raajo gooba markay muddo raadinayeen bay waxay heleen gabar oo dhaan wadata oo laba harag fidis oo laba sibraara rati ay u saaran yihiin oo dhexda ka fadhida ayna almaa baa layidhi aw biyihii ceelka ceelka aad biyaha ka keenta xaggee buu yahay marka waxay tihi maalmo ayaa ka sokeeyey ciddaydiina maalin iyo intaasaan ka soko marayaa marka ceelku ma dhoway tiri raggeennayna waa naga dambeeyaa markaasay waxay ogaadeen biyo inaan waddankaan lahayn ilaa meesha yacni ayakuma yaqaanaane markaasay dheheen nageey rasuulka noogee rasuulka xaggiisay soo aadeen markii ay soo aadeen ay yimaadeen yaa nebiga loo sheegay ceel inuusa dhoweyn gabadhan biyaheedan keliya ay wadatana la soo helay daabaddii baa laga dejiyey gabadhiiyo waa la fariisiiyey labadii majaadataynna waa la furo afkaa laga furay markaasaa nebigu tahliiliyeyoo intuu ku afuufo markaasuu yidhi ilaahu noo barakay buu yidhi markaasoo wuxuu amra afka inta laga xilo casaalidda loo furo ee markaa laga weesaysto waa ka weesaysteen qoladii janaabada qabtana waa ka qubaysteen markaas kabacdi baa afkii looga xidhay gabadhiina waa fiirsanaysaa biyaheeda sida loo gelayo asagoo markii horeeta aad moodo inuu ka buux badan yahay ayaa afkii looga xidhay daabaddii baa loo saarayoo waxyaabo kalea la ysugu daro salool iyo waxbaa la ysugu daro tamar ratiga hortiisaa inta loo saaraa la iska sii cuna iyadana waa la kor saaray sibraaraynkii sidii ay markii hore ku aheed baa loo saaray markaasay ciddeedu u tagtay maxaa ku soo daahiyaa layidhi markaasay waxay tidhi waxaan la soo kulmay samada iyo ardada inta ka dhexayda kii ugu sixirka badnaa baan la soo kulma bay tidhi marka ama rasuulkii ilaahay buu ah siday sheegayeen waagii dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam qolooyinkan gaararhkooda qoladaasi qoladay ka dha gabadhay ka dhalatay gabadhu qoladay ka dhalatay waa iska ag mari jiri markaasuu qolooyinkii geesaha ku duulayay waagii dambe gabadhaa tiri dhab buu idinkaga tegayaa adheel idinkaga tegi maayee islaama oo raaca markaasay soo raaceen oo halkaa ku islaameen marka xadiid dheer buu ahaa nebiga iyo saxaabtu waa ka weesaysteen haddii marka weelku uu nijaaso yaho lagu hubo marka waxaa la yidhaahdaa waxaa dhacayaa yacni wax dhibbahaa ku dhici lahaa baa la yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kama weesaysteen iyo asxaabtu haddii ay nijaaso ahaan lahaayeen inaysan nijaaso ahayn baa laga qaadanayaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa wariyey fii xadiidin dawiilin xadiid dheer ayuuna ku warinahayaa weeye wa can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu anna qadaxa nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga xeeradiisii inkasara wuu jabay faitakhada wuu yeelay makaana shacbi dilaaca makaankiisii silsilatan silsilad oo min fidatin fida xaggeeda ka ahaatay xeeradii nebiga ayaa jabtay meel bay ka dilaacday markii ay dilaacday kabacdi meeshay ka dilaacday yaa anas binu maalik uu wuxuu ku tolay silsilad oo dahaba ayuu ku tolay silsilad oo fida ayuu ku talay weeye waa fido marka fidada silsiladeedaas inay bannaantaoo lagu toli karo ayay ku tusinaysaa oo wax badan aysan ahayn qadarka intaas la egoo kaleeta waa la fasaxahayaa weeye akhrajahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidkaa wariyey baabu isaalati nijaasati wa bayaanihaa baabkan waxaa loo gunta nijaasada suulinteeda iyo caddaynta la caddaynahayo nijaasada iyo waxyaabaha dahirahaya oo meesha nijaasada ee daahir ku noqon can anas ibni maalik radia allahu canhu qaala wuxuu ihi su'ila rasuulullaahi waa la su'aala sala allahu calayhi wasalam can ilkhamri khamradii xaggeeda laga su'aalay tutakhadu la yeelanayo khallan khal laga yeelanayo khamrada laga yeelahayo khal laga samaysan yaa nebiga laga su'aala markii khamrada la xarimay kabacdi yaa la weydiinahayaa wey qaala markaasuu wuxuu idhi laa maya khamro laga samaysan maayo khal waxbay inta ku ridaan basal iyo wixii lamid a yay khalka samaysan jireen nebigu waa diida calayhi salaatu wasalaam in laga samaysta khalbi laakiin hadday khalowdo iskeed u khalowdo waxyaabaha nijaasada ee haddana daahiroobay ka mid noqonaysaa wey akhrajahu muslim baa bixiya watirmidiyu waqaala wuxuuna yidhi xasanu saxiix wa canhu can anasi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal lamaa kaana markuu ahaada yoomu khaybara khaybara maalinteedii markay ahaatay amara waa amra rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam abaadalxa abaadalxa ninkii la dhihi jira ayuu amray fanaadaa waa naadiye ina allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisu yanhayaanikum waxay idinka reebayaan can luxuumi lxumuri alahliya xumurul ahliga hil hilibkooda idinka reebayaan fa innaha taasi rijsun waa wasakh buy ilaahay rasuulkiisu maalintii khaybara waxyaabihii la xarimay ayay ka mid ahayd hilibka dameeraha waxyaabihii la xarimiyo mudcada naagaha lagu raaxaysto nikaaxa mudcada la yidhaha maalintaasaa la reebay marka wuxuu yidhi maalintii ay ahayd yoomu khaybara ilaahay rasuulkiisu abaadalxa ayuu amra baa layidhi inuu naadiyo dhawaaqni sawd dheer buu ahaa wuxuu naadinayay ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum ilaah iyo rasuulkiisu waxay idinka reebayaan can luxuumi lxumuri lahliya dameerihii ahliga ah hilibkooda idinka reemi waa dameeraha la rarto dameerahaasoo kaleeta hilibkooda waa laydinka reemi xumurul ahli markuu yidhi xumurul waxshigii baa ku baxaya fa innahaa taasi rijsun waa wasakh buu yidhi wasakh weeye waa nijaasaa loo jeedaa ma la cuni karaayo muttafaqun calayh sidaasuu u reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam wacan camri bni khaarijata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaala khadabana nebiyu nebigaanoo khudba akhriya sala allahu calayhi wasalam bimina meesha mina la yidhaah buu nuugu khudba akhriy walaxaal huwa nebigu calaa raaxilatii daabadiisii korkeedii uu ku sugan yahay wa lucaabuhaa walxaal lucaabuhaa dhaleerkii daabadda yasiilu u soconayo calaa katifay calaa katifii garabkayga korkiisa wuxuu yidhi saxaabigaani nebigaa noo khudba akhriye meesha mina la yidhaahdo nebiguna wuxuu ku sugnaa daabaddiisa korkeeduu ku sugnaa asagoo dadku inay u jeedaan doonaya yaa nebigu sidaa ugu sugnaa baa la yidhaah daabadda dhareerkeedu aniga garabkayga korkiisau ku socdo dis ku lahaa buu yidhi wuxuu ku tusin xoolaha dhareerka ama afkooda qoyaankoodu inuusan nijaaso ahayn haddaan wax nijaasoahi ka daahirin marka garabka siduu hasha nebiga u hogaaminayo u hoos jooga ayuu haddana ku tusinayaa akhrajahu axmedu baa bixiye watirmidiyu imaamu tirmidina waa bixiye wasaxahahu waana saxiix yeela waxa hilibkooda la cunaa dhareerkeedu inuu daahil daahir yahay oo uusan nijaasahayn ayaa xadiidka laga qaadanayaa wa can caishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaala kaana rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu a yaqsilu mid mayra almaniya manida waa mayri jira baa layidhi uma yakhruju waa baxaya ila salaati salaaduu baxaya fii daalika athawb maradaa oo taasoo manida laga dhaqay wa ana aniguna anduru waa eegaya ilaa ahari lqasli dhaqiddii raadkeedii baan arkaaya bay tiri waxay tidhi nebigu waa mayrayey caaisha lafteedu ayadaa mayraysay marka mayritaankaani wuxuu ahaa tanaduf buu ahaa nadiifin ay nadiifinaysa ayuu ahaa baa leh salaaddii buu u baxa baa la yidhaha maradii lafteeda u mayray ayuu salaaddii u baxa baa la yidhi anigoo fiirinahaya weliba yacnii raadkii mayritaanka oo biyaha ahaa biyihii raadkoodiioo marada ku yaalla anigoo u jeeda dhaqitaankaasi wuxuu ahaa tanaduf weeye nadiifin ee nijaaso ahaan loo mayri maayo waayo manidu ma aha nijaaso ee daahir weeye muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa xadiidka ku tusinay weli muslim waxaa u sugnaaday laqad kuntu waxaan ahaa bay tidhi afrukuu mid jajabida manida min thawbi rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga maradiisa ayaan ka jijibinahaya bay tidhi caaisha allaha ka raadi noqde meeshaa waxaad ka dareemaysaa haddiibaa la jijibinahayo in iyada jijibinta lafteeda tanaduf loola jeedo tii horena tanaduf loola jeedayo aan loo mayrinin nijaasa ahaan middaasaa loo jeedaa waayo haddii shaygaani meesha ku dhego asagoo qoyan haba qallaleh in la mayro ayaa waajibi lahayd ku dhegidda uu ku dhegay inuu zuulahayo biyihiina uu ku zuulayo markii hore taasuu ku tusinhayaa zuulidna meesha laga rabayo tanaduf aan nijaas aan loo mayrinin laqad kuntu waxaan ahaa bay tiri afrukuu mid jajabida manida min thawbi rasuulilaahi baan ka jajibinaya sala allahu alayhi wasalam farkan jijibi fa yusallii waa dukanaya fiihi maradaa fiigeeda ayuu ku dukanahaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wa fii lafdin waxaa ku sugnaayay lahu limuslim imaam muslim u sugnaaday laqad kuntu waxaan ahaa axukuhu mid xoga manida yaabisan xaal iyo mid qallalan bidufrii cididayda mid hoobi maradiisa xaggeedaan uga tirahay marada xaggeedaan uga xogahay wa can abi samxi abi samxin ninkii la dhihi jira waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yuqsalu waa la mayrayaa min bowli ljaariya gabadha kaadideedaa la mayrayaa wayurashu waa la rushaynayaa min bowli lghulaam ghulaamka bowlkiisana waa lagu rushaynhayaa birbiyah gabadhii kaadideedii waa la mayrayaa laakiin wiilka kaadidiisa asaga biyaa lagu rushaynhayaa wey rushayntaas ayuuna ku daahiru meeshu ku daahir noqon waa nijaasa mukhafafa weeye midda jaariyadu laakiin waa nijaasa buu ku leeyahay mutawasidaah taasay noqonaysaa w xadiidka marka waxaa ku sugan oo lagu caddaynhayaa oo xadiid kale waxaa lagu yidhi waxaa la mayraa buu yidhi bowluljaariya inamaa yuqsalu min bowliljaariya wa yundaxu min bowli dakar yaa xadiid imaamu axmed iyo ibnu maajah ay bixinayaan oo ibnu khuseyma saxiix yeela ou ahaa wey waa lagu firfirliyaa biyaha midka wiilka waxaana la mayraa midka gabadha buu yidhi farqiga u dhaxeeya waxaa la yidhaha naftu waxay ku dhegid badan tahay u dhowdahay oo ay jeceshahaa la yidhaahdaa dumarka iyo kulligood iyo raggaba wiilashii ayay jecel yihiin baa la yidhaah marka ina nafsa aclaqu bidukuuri baa la yidhaah nuudukuurta ayay uga dhegid badan tahay xagga gabdhaha markaasaa waxaa la ruqseeyey xoogaa wixii ka xasili lahaayoo mashaqaha qofkii qaada haddii kaadi ka soo gaarto yaa kaadidii dhaqideedii xoogaa la rugseeyo rugsaa xasishay wey dukuurkii waayo mashaqada ka soo gaaraysa haddii la adkeeyo ay dhibbay noqon lahayd waxaa ka mid a bowlka gabadha waa culus yahaa la yidhaha xoogaa riix karihaa oo urana waa leeyah bowlka wiilkuna waa khafiifo waa ka jilicsan yahaa la yidhaha waana ka riix yar yahay waxa kaleetoo u kala farqi ah gabadha waxaa laga abuura dhiig oo feertii nebi aadam ah rajulka ninkana waxaa laga abuura dhoobo oo dhoobaa laga abuura nebi aadam marka taasna waa u kala farqi baa la yidhaah waxaa kaloo u fara farqiya gabadhu mararka gabal waxay ku qaangaartaa dhiig oo nijaaso ah wiilkuna maniyuu ku qaangaaraa waana daahir marka waxyaabahaas oo dhan baa loo kala farqiyaa wuxuu yidhi marka nebigu yuqsalu min bowli ljaariya gabadhii bowlkeedii waa la dhaqayaa wa yurashu waa la rushaynayaa min bowli lghulaami ghulaamka kaadidiisana waa waa lagu rushayn biyo buyi akhrajahu abu daawuud waannasaa'iyu wa saxaxu lxaakim wa can asma binti abi bakrin waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fii dami lxayli fii dami lxaydi xaydkii dhiigiisa yusiibu asiibaya athawba marada taxutu way xogaysaa buu yidhi nebigu gabadh uma taqrusu way jijibinaysaa bilmaayi biyay ku jijibinaysaa uma tandaxu way firfirdhinaysaa uma tusallii fiihi markaa kabacdi bay ku dukanaysaa wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam dhiiggii xaydku hadduu maradii gabadha ka asiiba siday isaga dhiqin lahayd marka horeeta meeshai hadduu ku qalalo waa ay xogaysaaho waa jilcinaysaa markaasay biyo ku jijibinaa haddana markii biyihii ay meesha uga zuuliso kabacdi bay mayraysaa biyaha mayritaanka oo nadxiga waa mayritaan uma tandaxuhu uma taqsiluhu wey waa ay mayraysaa uma tusalli fiihi markaa kabacdi bay ku dukanaysaa ilaa maradii waa daahirowdee kayfiyadii loo mayri lahaa ayuu xadiidka ku caddayn muttafaqun calayh wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaalad waxay tihi khawlatu gabadhii khawlo bintu yasaar la dhihi jira weeye yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiiso fa in lam yadhab hadduuna tegin addamu dhiiggii ka war haddaan dhiiggii teginin ka waran oo maradii markaas ka goy waayo qaala wuxuu uhi yakfiiki waxaa kaafigaaga almaaw biyaha ku kaafinaya bir aad meesha uga zuulis walaa yaduruki ku dhibin maayo atharuhu raadkiisu in biyihii xoogaa raada ka tagaan wax dhiba male baa la yidhaah wax dhiba maleh haddii la goy waayo ee oomayo wax walba inta isticmaalaad ka goy weydo marada goy la dhihi maa qofka akhrajahu tirmidiyu baa wariyey wasanaduhuna daciif ibnu lahiica ayaa ku sugan baa la yidhi xadiidka oo sanadka lagu daciifinaya baabulwuduu'i weesadii baa loo guntay wuduu'ii baa loo guntay can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam annahu nebigu qaala wuxuu yidhi lowlaa ana shuqa inaan dhiba haddaana ka cabsanin calaa ummatii ummaddayda korkeeda la amartum waxaan amri la bisiwaaka caday maca kulli wuduu'in weese kulligeed micigeeda buu yidhi weese kulligeed micigooda waxaan fari lahaa buu yidhi in maalan ba ay cadaydaan cadagu marka waxaa weeye shay fadli badan weeye marka la weesaysanayo ayuu wuxuu yahay mid amniwaakadoo la adkeeyey xadiidku daliil wuxuu yahay cadagu inuusan waajib ahayn waayo hadduu waajib ahaan lahaa nebigu waa amri lahaa dadka ama ha dhiba ama yowsa dhibine haddana waxaa ku sugan xadiidka deliil fadiiladiisa deliilu ah oo salaad walba agteeda inuu yacni sunno yahay fadlina badan yahay ayaa xadiidka ku sugan wey markii la weesaysanahayana sidoo kale rawaahu waxaa wariyey akhrajahu maalik baa bixiye wa axmedu imaamu axmed iyo wanasaa'iyu imaamu nasaa-i wa saxaxu ibnu khuseyme ibnu khuseymena waa saxiixyaal wadakara albukhaariyu bukhaarina waa xusa tacliiqan isagoo mucallaqa buu yidhi mucallaqa waxaa la yidhaah maa saqada min awali isnaadihi raawun maa saqada min awali isnaadi waaxid fa akhar bishardi tawaali wixii sanadka awalkiisa oo ruux ka maqnaado ama dhowr xaba ay ka maqnaadaan laakiin dhowrku ay xidhiiraan kaasaa waxaa la yidhaahdaa mucallaq baa la yidhaahdaa wey ama sanadkao dhan baa mararka gabal laga tegin markaasuu qaala rasuulullahi iska leeyaha bukhaari hadda ma uusan halinin sanadkiia meesha ka maqan marka mucallaq weeye wa can xumraana waxaa laga wariyay anna cuhmaana dacaa waa waca biwadu'in weesa buu iyaara baa la yidhi faqasala waa mayra kafayhi labadiisa kaf halaata maraati saddex kolbuu mayra baa la yidhi labadii kaf uma tamadmada waa u luqluqda baa la yidhi wastanshaqa waana sandaarsaday waa sandaarsadayos biyihii buu kor u dhuuqay wastanfara waana soo firfirrisalba waa soo tufa uma qasala wajhahu mayra halaata maraati saddex kolbuu wejigii mayra baa uma qasala waa mayra yaddahu yaddiisa alyumnaa ee midigtaa ila almirfaqi maca almirfaqi xusulka lala qabo halaata maraati saddex kolbuu mayra baa la yidhi ilaa xusulka uma alyusraa bidixdii buu mayra midla daalika sidaas oo kale ayuu bidixdii u mayray uma masaxa waa masaxa biraasihi madaxiisa ayuu masaxa baale uma qasala waa mayra rijlahu lugtiisa alyumnaa ee midigta ah ila alkacbayni labada anqow laga gaaro talaata maraati saddex kolbuu mayra baa layidhi uma alyusra bidixdii buu mayra midla daalika sidaasoo kale uma qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam tawada'a isagoo weesaysta naxwa wuduu'i haada weesadaydan oo kale muttafaqun calayh wuxuu weesaystay ilaahay ka raadi noqdee sayid cuhmaan weese dhammaystiran buu weesaystay markii hore gacmuhu dhaqa saddex jeer bannaanka ku mayray markaasuu haddana luqluqday istinshaaq buu sameeyey sanka biyaha kor ugu dhuuqay haddana uu ka soo firdhiyo fiif uu ka yidhi markaa kabacdi buu wejigii saddex jeer mayray laba gacantii midigta aheed buu ilaa xusulka saddex jeer mayray bidixdiibuu haddana sidoo kale saddex jeer mayray madaxiibuu masaxay markaasuu haddana lugtii midigta aheed saddex jeer mayray ilaa labada anqow laga gaaro labada anqow labada anqow waa lala mayrayaa wey ila alkacbayni maca alkacbayni weeye halaata maraat saddex jeer buu mayrabaa uma alyusraa bidixdii o midla daalika sidaasoo kale saddex jeer buu iyadana biyihii ku shubay uma qaala wuxuu yidhi markuu weesadiisa u dhammeeyey ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisa baan arka buu yidhi tawada'a asagoo weesaysta naxwa wuduu'i weesadeydaan midu naxwi haadaa oo kana muttafaqun calayh marka dadku barahaya weesadii nebigu inay weesadaan oo hadda weesaysto kaleeta naxwiheed taasay ku macaw ahayd wey wa can caliyin waxaa laga wariyey radia allahu canhu fii sifati wuduu'i nabiy nebiga weesadiisii sifadeedii waxaa looga wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi wamasaxa waa masaxa bira'sihi madaxiisa waaxidatan hal mar buu masaxa madaxa hal mar buu masaxa akhrajahu abu daawuud baa bixiye xadiidka wa akhrajahu tirmidiyuna waa bixiye waannasaa'iyu biisnaadi saxiix sanad saxiixa ayuuna ku wariye wey bal qaala tirmidiyu imaamu tirmidi wuxuu yidhi innahu xadiidkani asaxu shayin weeye filbaabi baabka fiigiisa maalanba ku soo aroora buu yidhi xadiid buu ku leeyahay kanugu asaxsan weeye filbaabi baabkan ku soo aroora buu yidhi oo ka hadlahaya wey wudu'a ka hadlaya wey xaggii sanadka ayuu ishaarahayaa wey can cabdillaahi bni zayd bni acaasim waxaa laga wariyey radia allahu canhumaa fii sifati wuduu fii sifati lwuduu weysada sifadeeda waxaa looga wariyey qaala wuxuu yidhi wamasaxa waa masaxay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bira'sihi madaxiisii u masaxa baalay fa aqbala wuu qaabiliyo biyadayhi labadiisa yadood wa adbara waana dubur jeediya weeye hore buu ka qaabiliye markaasuu jeegada geeyey markaasuu jeegadii ka soo wado fooddii hore wejiga korkiisa aheed u keenay markii uu gadaal u wado timihii gadaal bay u saaxan hoose ka wada masaxa haddana hadduu ku soo celiyo geeskii kale ingo masax mahayaan wey geeskii kale ga masaxmayan muttafaqun calayh masixii weeye tacmiim madaxiioo dhan lagu camimahayo oo biyihii gacmihii oqoya sidaa loogu wadahayo weeye taasay kutusinayaa wey wa fii lafdin waxaa ku sugnaayo lahumaa lilbukhaariyi bukhaariyo muslim u sugnaaday bada-a waa bilaaba nebigu bimuqadami raasihi madaxiisa meeshiisa la hormariyuu ku bilaabay xataa dahaba intuu ka tago la tago bihimaa labadii gacmood ilaa kafaahu qadaadka wa fii lafdin waxaa ku sugnaayo lahumaa lilbukhaariyi wa muslim imaamu bukhaari iyo imaamu muslim u sugnaaday bada-a wuxuu bilaabayay bimuqadami ra'sihi madaxiisa meeshiisa hore oo la hormarshay ayuu ka bilaabayay masaxa xataa dahaba intuu kala tegaya bihimaa labadii yadood ilaa qafaahu qadaadkiisa tuma raddahumaa waa soo celinaya labadii gacmood ilalmakaani makaankiibuu ku soo celinayey alladii makaankii badaa uu ka bilaabay minhu makaanka xaggiisaba waxaa riwaayadan kala tilmaamaysaa inuu ku bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo asxaabtii ay ka tilmaamayaan markii uu masaxayey madaxa meeshiisa hore foodda ayuu ka bilaaba madaxi masixii markaasuu jeegada qadaadkaa geeyey waa uu soo celiyey markaasuu wuxuu keenay fooddii uu ka bilaabay ayuu haddana keenay markii masalanba ay gadaal u socda timuhu hoose korkay ka masaxmayaan markii uu soo celiyana waa gadoomahayaan weeye wa can cabdillaahi bni camri waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa isaga iyo aabbihii allaha ka raadi noqdee fii sifati alwuduu weesada sifadeedii waxaa looga wariyey markii uu sifaynaya qaala wuxuu yidhi tuma masaxa wuu masaxa bira'sihi madaxiisii ayuu masaxa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa adkhala waa geliyey isbacayhi labadiisa usbucna wuxuu geliyey asabaaxatayni labada sabaaxataynkaa ah fii udunayhi labadiisa dhagood buu geliyey wa masaxa wuu masaxay biibhaamayhi labadiisa ibhaamoo labada suulana daahira udunayhi labada dhagood daahirkooda ayuu ku masaxay riwaayadan wuxuu ku tilmaama cabdullaahi binu camar binu caas nebiga weesadiisiibuu sifaynayey marka masixii iyo labada dhagood sida loo masaxay ayuu halkan ku caddaynayaa madaxiibuu masaxa buu yidhi nebigu markuu masaxa buu farihii inta biyo ku soo qaaday yow sabaaxataynka labada farood weeye oo la yidhaha sabaabada sabaabo waa la yidhaha ilaa dadka ayaa lagu ishaaraa qofka markii la nuqsaamin sabaaxatayna waa la yidhaahdaa waayo waxaa la ishaaraa cinda tasbiix marka ilaahay la nasahayo waaxid inuu yahay la ishaarayo markaasaa la ishaaraa asaa sabaaxa sidaa loo yidhi marka wuxuu yidhi wa adkhala waa geliyey isbacayhi labadiisa usbuc asabaaxatayni ee sabaaxataynka la yidhaha fii udunayhi labada dhagood buu gelshay wa masaxa wuu masaxa biibhaamayhi labadii suulna daahira udunayhi labada dhagood daahirkooda ayuu ku masaxay akhrajahu abu daawuud wanasaa'iyu wa saxaxa ibnu khusayma ibnu khusaymana asaguu saxiix yeelay xadiidkan wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi ida stayqada markuu baraarugo axadukum axadkiin min nawmii hurdadiisii markuu ka baraarugo falyastanfir ha firfiri dalba halaatan saddex jeer fa ina shaydaana shaydaanku yabiitu waa baryaya calaa khayshuumih khayshuumkiisa ayuu ku baryahayaabi wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii axadkiin baraarugo oo hurdadii uu ka soo kaco markaa uu doonayo inuu weesaysto marka hore waa inuu farxashaa markuu farxasho ayuu istinshaaq samaynaya tamadmud buu samayn luqluqasho markuu luqluqdo ayuu istinshaaq samayn istinshaaqa kabacdi baa istinsaarku yimaadaa istinshaaqu waa biyaha oo sanka kor loogu dhuuqo istinsaarkuna waa iyadoo laga soo firdhiyo oo fiif laga soo yidhaahdo saddex jeer axadkiin biyihii inta kor ugu dhuuqo sankii markaa ha ka soo firdhiyo sidaas buu yidhi fa inna shaydaana shaydaanku yabiitu waa baryayaa calaa khayshuumihi khayshuumka ayuu ku baryayaa khayshuumku waxa weeye sanka meeshiisa sanbacaraarka ah oo kaloo jilicsan oo intan loodloodadaahoo jilicsan ka korayda meeshaas ayuu ka degahayaa qofka marka istintaarkaas ayaa waxyaabaha caburka ah oo meesha yacni uu bahalkaasi ku waxaynayaa laga soo tuuraa sidaasaana sunnaahoo nebiga looga dayanahayaahuu faray muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa xadiidka wariyey wa canhu can raawil awal waxaa laga wariyey ida stayqada hadduu baraarugo axadukum axadkiin min nowmi hurdadiisa hadduu ka baraarugo falaa yaqmis yuuna dhumbin yadahu yadiisa fii inaain filinaa'i weelka fiigiisa xataa yaqsilhaa intuu ka mayriyo halaatan saddex fa innahu isagu laa yadrii garan maayo ayna baatad yaduu gacantiisu meeshay ku barida ma garanayo wuxuu xadiidkan ku caddeeyey nebigu qofku haddii uu hurdadii ka kaco inuu haddana markuu weesaysanayo uusa gacantii biyaha gelin biyahaasu hadday yar yihiin horay ka nijaasoobayaan marka makhaafo laga cabsanaya in biyuhu nijaasoobaan yaa waxaa loo yidhi gacanta yuusa gelinin biyahaas markaas buu wuxuu yidhi falaa yaqmis yaddahu fil inaa weelka dhexdiisa yuuna yadda gelinin ayaa nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xataa yaqsilahaa halaatan intuu saddex jeer ka mayrayo saddex jeer markuu mayro saas u tadhiiriyo markaas kabacdi asagoo biyihii soo qarfaysan oo sidaa niyeysan sidii koobkii oo kale gacanta ha u soo dardarto fadaaka weeye markaas wax dhiba ma leh wuxuu ku cilleeyey qofku markii gacanta uu biyaha inuu geliyo rabo saddex jeer inuu mayro waxaa loo amrayaa asagu garan maayo gacantiisu meeshay ku barisay waxaa laga yaabaa meel nijaaso leh in ay taabatay oo nijaasadii biyihii inta dhex gelisa saas biyihii kaga nijaasoobaan marka qofku hurdaayo waxaa laga yaabaa meel yar intay cuncunto inuu xogay dhiig ka keeno ama dhiig yar oo mathalama meel ku yaalla gacantii uu ku waxeeyo waxyaabahaasoo dhammi waa loo sidaasaa suurtagal ah marka gacantiisii si aysan biyihii uga nijaasayn waa inuu marka hore bannaanka ku mayra saddex jeer sidaasa adabta islaamku tilmaame nebigu wuxuu yidhi fa innahu isagu laa yadri garan maayo ayna meel baatad ay ku barisay yaddu gacantiisu meesha gacantiisu ku barisay ma uu garanahayo sidaas buu yidhi ee gacanta saddex jeer bannaankaha ku mayro muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa wariyey waxaa laga qaataa xadiidkan biyaha hadday laba qulatayn ka yar yihiinoo nijaasa ku dhacdo inay nijaasoobahayaan yaa xadiidkan mafhuumkiisu ku tusinayaa waayo haddii aysan nijaasoobi lahayn lagama reebeen inuu gacmaha geliya baa la yidhi waxaa laga cabsan in nijaasa ku taala biyihii hore ka nijaasoobaan wa haadaa lafdu muslim lafdigan imaamu muslim baa iska leh wa can laqiid ibni sabrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi asbiq ilwudu'a weesadii kamil buu yidhi wakhallil isgelgeli buu yidhi bayna alasaabici farihii baynkooda isgelgeli wabaaliq ku xeel dheeraaw fil istinshaaqi sandaarsagana ku xeel dheeraaw ilaa an takuuna saayiman mid sooman inaad taha maahane wuxuu yidhi nebigu weesadii kamil oo dhammaystir kamilkaasi wuxuu ku imaanayaa inaad wejigii saddex jeer oo kala mayrto sidaa ugu xeel dheeraato gacmihii saddex jeer aad mayrto oo intii waajibka ay ahayd in la mayro aad haddana ka sii siyaadido ilaa cududii oo kale aad mayrto markii faraha aad yacni dhaqaysa inaad isdhexgelgelido ilaa waxay leeyihiin macaadif meelo laablaabyaabay leeyihiin si laablaabkaas wasaqdii ku jirtaa uga soo baxdo waxyaabihii ku jira ay uga soo baxaan taasaa la rabaa wey wakhallil isdhexgelgeli bayna alasaabici farihii beynkooda isdhexgelgeli markaas baad kabacdi haddana wabaaliq ku xeel dheeraaw fil istishaaqi sandaarsiga buy markaad sandaarsaydo biyihii xoogaa kor u dhuuq ilaa an takuuna saa'iman inaad saa'im tahay maahane waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu saa'im yahay inuusan ku xeel dheeraanayn waayo hadduu ku xeel dheeraado biyihii meel duleesho oo meel u furan jawfa yay gelayaan idan waa ku afurahayaa qofka markaas buu nebigu diidayaa calayhi salaatu wasalaam qofku asagoo sooman inuu biyihii ku xeel dheeraado meelaha manaafidda oo maftuux ilaljawf oo jawfka u furan wixii galaa inay burinayaan xadiidkan ayaa laga qaadanayaa waayo haddii aysan burinayn ha ku xeel ha ku xeel dheeraa buu dhihi lahaa nebigu kama reebeen akhrajahu larbacata afartii baa werisa wasaxahu ibnu khusayme ibnu khusaymena waa saxiix yeela weli abi daawuud waxaa u sugnaaday fii riwaayatin riwaayo fiigeeda idaa tawada'ta markaad weesaysanaysid famadmil luqluqo sidaas buu yidhi haddaad weesaysanayso tamadmud samee luqluqasho samee ilaa nadaafadii bay ka mid tahay markaad farxalato kabacdi inaad cadayato tamadmud samayso istinshaaq samayso istintaar markaa kabacdi samayso kabacdi aada wejigii dhaqdo sidaasaa sunnaa weeye wacan cuhmaana waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu ilaahay ha ka raadi noqdee ana annabiya sala allahu calayhi wasalam ilaahay nebigiisii kaana wuxuu ahaa yukhallilu mid gelgeliya lixyataw garkiisa fi lwuduu'i weesada ayuu gelgelinay xadiidkanina wuxuuna tusin qofkii garka lahaa inuu garkii biyaha gelgelinayo hadduu garku weyn yahay in la gelgeliyaa waa sunno laakiin haddii garku yar yahay in la mayro ayaa waajibaysa oo timihii yareerka ahaa iyo ahdaafta ahaa iyo ajfaanada ayuu la mid noqonahayaa in la mayraa markaas waajib bay noqonaysaa hadduu badan yaha laakiin korka ayaa biyihii sidaa inuu uga shuba la rabaa waxaa lagu kala saaraa inuu badan yahay iyo inuu yar yahay qofka kula khidaabaya oo kula taagan haddii uu u jeedo lafta masalanba hilibka jirkii yacni garka markuu fiidhiyey harji haraggiibuu u jeedaa ee timihii qarin maayaan timahaasi garku waa yar yihiin baa laleeyahay in la dhaqaana waajibaysa laakiin haddii aan loo jeedi karin oo ishaysto oo qofkan kula hadlayaa uusan u jeedin waxa weeye garkaasi waa weyn yahaa la leeyahay biyaha ayaa korka sidaa looga shubahayaa laakiin in lagu camimo ilaa lafta iyo hoosta iyo sidaa lagu camcamimo lagu waxeeyo waajibi mayse sidaasaa la yidhaahdaa weeye wuxuu yidhi marka ana annabiya sala allahu calayhi wasalam ilaahay nebigiisu kaana wuxuu ahaa yukhallilu mid gelgeliya lixyataw garkiisa fi lwuduu'i weesadii fiigeeda mid gelgeliye ayuu ahaa akhrajahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa bixinahaya xadiidkan wasaxaxu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa uu saxiix yeelay wacan cabdillaahi bni zaydin waxaa laga wariye qaala wuxuu yidhi ina annabiya sala allahu calayhi wasalama utiya waa loola yimid bihulutsey muddin mud saddex loo dhiga labadiis meel baa loola yimid fajacala wuxuu gudagalay yadluku inuu jijibinayo diraacayihi labadiisii dhudhun inuu ku jijibinayo ayuu gudagala baa la yidhi nebigu weesow dirsaday nebigu markaasaa loo keenay mud saddex loo dhiga labadiis meelood waxaana caado u ahay inuu nebigu ku weesaysta hal mud riwaayadaani waxa weeye riwaayada ugu yar oo lagu wariyey waxa nebigu ku weesaystay wixii ugu yaraa riwaayada lagu wariyey waxa nebigu ku weesaysto waxa ugu yari waa riwaayadan baa la yidhaah amaa xadiidka inuu ku weesaysto thuluth mid saddex loo dhigay meeshiis inuu ku weesaystay xadiidkaasi asal male ayaa la yidhaahdaa marka nebigaa loo keenay thulutsay muddin mud saddex meelood loo dhigay labadiis meel fa jacala wuxuu gudagalay yadluku inuu jijibinayay diraacayhi labadiisii dhudhun inuu ku jijibinayo biyihii oo uu kala gaargaarsiinayo sidaasuu gudagalay ilaa haddii biyuhu kugu yar yihiin waxaa laabuda inaad biyaha gaarsiida jidhka laabud bay noqonaysaa inta in la mayraa ay waajibka tahay inaad gaarsiido akhrajahu axmedu wa saxaahu ibnu khusayma imaamu axmed baa bixiyey ibnu khusayma laftiisa waa uu saxiix yeelay wa canhu can raawi lawal wahuwa cabdillaahi bni zayd annahu cabdullaahi ku ra'aa waa arka annabiya sala allahu calayhi wasalam yaahudu asagoo qabanaya lyaahudu asagoo qaadaya liudunayhi labadiisii dhagood maa anbiya asagoo u qaadin hayra almaayi biyihii kayrkooda alladii maagii akhadahu u qaada liraasi madaxiisa u qaada buu yidhi wuxuu yidhi saxaabigaani nebigaan arka buu yidhi asagoo dhegihiisii u qaadaya biyihii hore oo madaxiisa u qaaday masaxa ugu qaada kayrkood waxaa xadiidku ku tusinayaa kuwa masaxa marka hore aad u qaadood masaxdo oo aad madaxii ku xasa ku masaxday qoyaankaas qoyaan aan ahayn biyo aan ahayn inaad u soo qaadayda dhagaha oo marka aad ku masaxayso dhegihiina sidaasuu ku tusinaya ee markaad madaxii masaxday biyihii qoyaanka ahay oo ku soo haray gacmahaaga dhegihii ayakana ku masixi maysa akhrajahu waxaa bixiyey xadiidka albayhaqiyu imaamu lbayhaqi ayaa bixiyey wa huwa xadiidkanina cinda muslim imaamu muslim buu ahaaday min hada alwejhi dariiqan oo kana bilafdi wa masaxa waa masaxay biraasihi madaxiisa bimaayin biyo kayri fadli yadayhi labadiisa iyadoo kuwii faadilka ka ahaa kayrkiisa wa huwa midkanina almaxfuudu waa midka maxfuudkaa weeye wuxuu tilmaamayaa xadiidkaani inuu yahay wejkii yacni saxiixu muslim uu ku bixiyey wuxuu ahaa lafdigiisu nebigu waa masaxay madaxiisa biyo buu ku masaxay oo gacmihiisa qoyaankii ku saaraa aan ahayne biyo cusuba ayuu madaxiisa ku masaxa buu yidhi sidaasaana maxfuud ah meesha riwaayada hore laga yidhi dhegihiisiibuu u soo qaado biyo oo kuwii uu dhagaha madaxa ku masaxay kayrkooda riwaayadaana ka maxfuudsan baa la yidhaah oo macnaheedu wuxuu noqonayaa nebigu madaxiibuu masaxay biyo jadiid oo cusub buu ku masaxay ee kuma masixin wixii ku haray yadihiisa oo qoyaan ahaa oo markii hore saaraa intuusan masixin kuma masixin baa la yidhi wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu uhi samictu waan maqla rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo ku qowlaya inna ummatii ummaddayda yudcuuna waa la wacaya yowma alqiyaama maalinta qiyaama la wicin quran ayakoo bariir lahom muxajaliina xibno garan quran waa jamcu aqar weeye quran ay duu quratin ayakoo u saaxiiba beriiro wejigeedu cadcadyah muxajaliina la xibno garayo xibnahooda ay cadcad yihiin intay ka weesaysa jireen ayaa cad min athari lwujuu min athari lwuduu min ajli aathaari lwuduu'i weesadii aharteeda daraaddeed ayay la xibno garan yihiin wey weesadii siday caada meesha xibnahii ka weesaysa jireen oo dhan waa dhalaanahayaana waa ifahayaan wey faman istadaaca ruuxii karahaya buu yidhi minkum xaggiinna ka aada ayuu diilay inuu dheereeyo qurratow bariirtiisa falyafhal hafala sidaas buu yidhi wey ummaddayda maalinta qiyaame ummadaha kale ku darsami maysa buu yidhi waxay imaanayaan ayakoo beriir leh oo qurro leh qurradu wejigay gashaa taxjiilkuna yadaha iyo lugaha ayuu gelayaa marka iyakoo xibno garan oo weji cad bay imaanayaan xibnihii ay weesadu taaba jirtana ayay ka cadcad yihiin ruuxii karayo idinka mid ah inuu dheereeyo qurradiisa hafala buu yidhi hadda qurrada keliya dheeray maayee qurratow wa taxjiilahu baa loo jeedaa waxaa qurrada keliya loogu soo gaabsaday waa calaa xaddi saraabiila taqiikum alxaraa la yidhi saraabiil oo idinka ilaalin kulaylka iyo walbardana waa xadfanta aqbardigana waa idinka ilaalinaysaa hadda tanna waa sidiioo kaleeto qurratahu wa taxjiilahu baa loo jeedaa ruuxii karaya inuu qurradiisa dheereeyo haddana taxjiilkiisa dheereeyo ha falo sidaas buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa wariyey walafdu limuslim lafdigana imaamu muslim baa iska leh wacan caishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana nabiyu nebigu wuxaa sala allahu calayhi wasalam yucjibuhu miduu cajabgelin atayamunu midigaysiga fii tanaculihi kobagashashadiisa iyo wa tarajulihi shanlaysashadiisa iyo wa duhuurihi dahaaradiisa buu yidhi ruuxa maalanba yacni ilaahay rasuulkiisu wuxuu ahaa mid aaday u cajabgelisa tayamunka midigaysiga hadduu kobagashanayo lugta midigta ayuu ku hormarinayay oo lugta midigta aha kobta uu horgelinayay hadduu lugaha ka bixinayo kobahana lugta bidixda aha laga horbixiyaa si lugta midigtaahi ay quruxda ugu hormarto uguna daba marto tarajulka waa sidaasoo kale markuu shanlaysanayo luga dhanka midigta madaxa ayuu ka bilaabaya shanlaysiga markaasuu haddana dhanka bidixda ku xijinayay hadduu cadayanayo sidoo kale u ahaa dhanka midigta ah uu ka bilaabaya afkii markaasuu bidixda haddana ku xijinayay dahaaradiisu sidaasoo kale bay ahayd dhanka midigta ah uu dhaqaya marka hore markaas kabacdi ayuu haddana bidixda mayrayay wa fii sha'nihi kullihi sha'nigiisa dhammaantii ayuu sidaas samaynhayay waa caamun makhsuusun baa la yidhaahdaa haddana waxaa la yidhaha tacmiimu bacda takhsiis weeye markii lasoo khasisay kobogashashadiisa iyo shanlaysigiisa iyo dahaaradiisa yaa waxaa la yidhi sha'nigiisa dhammaantii ayuu saas ku samaynaya wey waxaa kaloo la yidhaha waa caam makhsuus ah oo sha'nigiisoo dhan kuma samay jirin wixii min baabi takriim ah ayuu ku samay jiray oo sharaf iyo qiime ay ku sugan tahay ayuu ku samay jiray sidaas baa la yidhi amaa wixii uusan ku sugnayn wax sharafa iyo qiimo kale waxaysan ku sugnayn oo ihaana ay ku sugan tahay bidixda ayuu ka hormarinay sida musqulahoo kale markuu aadayo waxaa loo hormariyaa lugta bidixdaaha la horgeliyaa lugta midigtaana marka dambaa loo dabamariyaa oo lugta midigta inay dambaysaa la rabaa marka uu ka soo baxayana midigta inuu soo horbixiyaa la rabaa bidixduna ay ku dambayso iyadu ay ku dambayso markii horena ay ku soo hormartay sidaasaa la yidhaha waa maxalka maxalu qadirkaahoo liita bidixda iyo waxaasaa loo hormariyaa weeye muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa wariyey wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ilaahay ha ka raadi noqda abaa hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay rasuulkiisu wuxuu yidhi idaa tawada'tum haddaad weesaysanaysaan fabda-uu bilaaba bima yaaminukum midig yaalkiina ku bilaaba buu yidhi haddaad weesaysanaysaan midigtiinna ku bilaaba markii aada farxalanaysoo kale waa inaad biyihii gacantii midigtaa ku shubataa farxalkii ku wadda markaa luqluqatoo sandaarsato haddana istinshaaq samaysato wejigii ganta dhanka markaa biyihii saarto midigta xaggeedaa loo dhaqaajiyaa markaasaa bidixdii haddana lagu xijiyaa wey markii aada gacmihii dhaqaysa gacanta midigtaa bilaaw markaa bidixda ku xiji lugihii markaa dhaqaysa iyakana lugta midigtaa ku bilaaw haddana lugtii kaleeta ku xiji wahaakadaa sidaasay noqonaysaa weeye markaas buu yidhi idaa tawada'tum haddaad weesaysanaysaan fabda-uu bilaaba bima yaaminukum midigyaalkiina ka bilaaba buu yidhi akhrajahu waxaa bixiya xadiidka alarbaca afartii baa bixisay waa abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maajah wasaxaahu ibnu khusayma ibnu khusaymana waa saxiix yeelow yidhi xadiidki saxiix buu ka dhigay ibnu khusayma saxiixiisa kitaabka ahuu ku bixinaya wacan ilmuqiira binu shucba waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdee ana anabiya sala allahu calayhi wasalam tawada'a waa weesaystay fa axsana waa hagaajiyey binaasi fa masaxa waa masaxaydhe binaasiyatii foodiisoo masax wa calaa cimaamatihi cimaamadiisiina waa masax waalkhufayni labadii khufna waa masaxa buy waa weesaysta nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu markii uu masixi marayo madaxa yow fooda madaxa masax ilaa waa ku soo xasilayaa masaxu wax yaroo madaxa ka mid ah haddaad masax wuxuu kaloo masaxo yidhi cimaamadiisii iyo wuxuu masaxa labadiisii qof haddaad madaxii meel yar ka masaxdo cimaamaddii baad inta kale ku kamilaysaa koofidii waa sidoo kale inaada siibta aadan rabin iyo cimaamaddii inaad siibta aadan rabin taasay ku tusinaysaao inaad ku masixi karto ku tusin wey laakiin waxaa laabud ah in madaxii meel ka mida timihiisii aada masaxdo gabadh tin ka mida xataan haddaad ku kaaftoomayso waa ku kaaftoomi karta laakiin waxaa la shardiyaa tinkaasi inuusan xadka madaxa ka baxaynin haddii gees loo je xad inuusan ka baxaynin raba hadduu gees loo jeedo markaasbu wuxuu yidhi haddana wuxuu masaxay yidhi khufaynkiisa yaa nebigu masaxaya calayhi salaatu wasalaam marka haddana wuxuu kugu tusin xadiidku madaxoo dhan in la masaxa inaysan waajib ahayn inuusan waajib ahayn ayuu ku tusinahayaa weeye waayo madaxii gobolkii yaa nebigu ku kaaftoomay wey wuxuu kaloo masaxa buu yihi khufaynkiibuu masaxay waaba isagoo musaafira ama maahana maaliya habeel masaxayo muqiima wey akhrajahu waxaa bixiye xadiidka muslim imaamu muslim baa bixiyey wa can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allaahu canhumaa isaga yaa abiha allaha ka raadi noqdee fii sifati xaji nebiyi nebiga xajkiisii sifadiisa waxaa looga wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi ibda-uu bilaaba bimaa bada allaahu bihi ilaahay wuxuu ka bilaabo ka bilaaba buu yidhi markii uu xajkii xajinayey yaa waxaa la tega safwa iyo marwa markaasaa waxay dhaheen raggii gobolkood ma mar waan ka bilownaa mase saf waan ka bilownaa markaas buu wuxuu yidhi meeshii ilaahay ka bilaaba ka bilaaba ilaahay muxuu yidhi ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaah buu yidhi safwa iyo marwa min macaalimi diinillaahi bay ka mid yihiin aayadda marka safwaa lagu hormariyey hadeer iyaga sacyigana safwa ka bilaabi ka hormariy marwana waa lagu soo khatimaa wey marka meeshii ilaahay ka bilaaba ka bilaaba sidaas buu yidhi ibda-u bilaaba bimaa kii bada allaahu bihi ilaahay uu ka bilaabay akhrajahu waxaa bixiya xadiidka annasaa'iyu imaamu nasaa-i baa bixiya hakadaa sidaas buu ku wariyey bilafdi alamri lafdiga amarko ibda-u bilaaba saas la yidhi lafdulamr wey wa huwa xadiidku cinda muslim imaamu muslim agtiisa bilafdi alkhabari khabar lafdigii buu ku soo arooray wey oo wuxuu ahaa nabda-u waan bilaabaynaa bimaa bada allaahu bihi ilaahay wuxuu ka bilaabaan ka bilaabaynaa sidaasaa lafdiga muslimku soo arooray iskan hor imaan maayo sidaasoo lafdiga muslimku ah nabda-u bimaa bada allaahu bihi sidaas ayuu yidhiyo asagu uu ku bilaaba weeye wa canhu can raawi lawal raawigii hore waxaa laga wariyey haddaan soo marnay markii uu yidhaahdo wa canhu wuxuu kaaga wadaa masalanba raawigii hadda aan soo marnay weeye radia allahu canhu allah ka raadi noqday qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa tawada'a hadduu weesaysto addaara waa wareejinaya almaa biyaha calaa mirfaqayhi labadiisa xusul buu ku wareejinayay markii uu weesaysanayo xusulka uu marayo gacmaha inuu dhaqo wuxuu ku wareejinayey biyaha ayuu ku warwareejinayay ilaa meelo laablaabyaho macaadifahow leeyahay maxaadiftaasuu biyaha ku warwareejinayabaan siyay u gaargaaraan biyuhu akhrajahu waxaa bixiya xadiidka addaara qudniyu imaamu daara qudni ayaa bixiya xadiidka biisnaadin daciifin sanad daciifa ayuu ku wariyey yacni sanadkiisa yaa waxaa lagu daciifin qaasim binu moxamed bin cuqayl nin la yidhaahbaa lagu daciifin sanad la daciifinaa haddaad aragto laba unbaa mid lagu daciifiyaa waxaa lagu daciifinayaa ima dacnu fi sanad waima saqdu fiima ima dacnu fi raawi waima saqdu fi sanad baa la yidhaah labadaas unbaa mid lagu waxeeyaa marka dacnigu toban buu noqdaa nuuc tobanka nuucuu noqonayo waxaa la yidhaha shan ka midihi cadaalada ruuxa ayay ku tacalluqdaa shan ka midina dabdiga ruuxa oo wax dabdiyo kooba ayuu ku tacalluqaa tobankaa masalanba in yacni ruuxa been lagu yacni beenaalo uu noqdo raawigu waa mid in lagu tuhumaysto been waa labo in yacni fuxshu khaladihi khaladkiisi inuu xun yahay marka uu wax khaldahayo waa saddex in saaxiibu kafla uu yaho maqfuul yahaba waa afar ow ama fisqi baa lagu waxeeyo waa faasiq baa la yidhi waa shan ama wahmi weeyo waa nin wax wahmiyo isku dardara wax wahmi weeyo calaa sabiili tawahum buu ku warinayaa wuxuu warinayo waa lix ama mukhaalafou la yimaadaaho wuxuu khilaafayaa rag ka wanaagsan oo huqaad aho ka wanaagsan buu khilaafayaa asagana waa lagu daciifiyaa waxaa kaloo lagu lagu duraa raawiga jahaalo laga jaahil yahaa lagu duraa oo markaas aan la garanaynba waxaan loo garan tajriix iyo tacdiil loo garan maa mucayana ama bidcinni baa lagu duraa oo wuxuu ictiqaadsan yahay wax riwaayadiisa in la radiyo yacni keenaya ama xifdigiisaaba xun iyadana waa sidoo kale xifdigiisu hadduu xun yahay kaasu waa midkii tobnaad wey su-ul xifdi waa midda tobnaad oo ugu dambaysa tobankaasaa raawiga mid lagu duri karaa wey tobankaas ayaa raawiga mid lagu duri karaa haddii mid ka mida uu ku yimaado tobankaas ninkaas xadiidkiisu wuxuu noqonayaa xadiid jarxisan buu noqonayaa oo la jarxiyey oo la duray ayuu noqonayaa marka ima dacnu fi sanad ima dacnu fi raawi wa ima saqdu fi sanad baa la yidhaah raawiga in la duro oo ruwaadda xadiidka warinaya mid ka midahu durmo ama dhowr ka midii duranto ama sanadkii wax ka dhacaan oo ama laba ka dhacdo ama hal ka dhaco inqidaac meel ka soo galo yaa xadiidka lagu duraa xadiid la daciifinaa haddaad aragto labadaas uunbaa mid ay wax ka jiraan ama waa dacni oo raawigii la durayo ama waa saqdi oo sanadkii soo dhex galay oo wax ka midahu ay ka go-an yihiin taas buu marka noqonayaa ee layskama daciifiyo xadiidka waa xadiis daciif ah layskama yidhaahdo waa xadiis saxiix ah layskama yidhaahdo waa xadiis mutawaatirah layskama yidhaahdo ee xadiidkaani wuxuu leeyahay wax loo soo maro oo uu sifooyinkaa ku qaadanaya ayuu leeyahay markii tilmaamihii laga helo uu ku qaadan lahaa waxaa laazima in lagu tilmaamo tilmaanta uu leeyahay si diinta loo ilaaliyo oo aa dadka yacni ama beenta ka sheegahaya ama bedelahaya ama taxriifinaya dadkaasi looga ilaaliyo ayaa waxaa lagu dhowraa xifdi baa looga dhiga diinta islaamka waa hadde xanna ma noqonayso qofkaan haddii la tajriixiyo la yidhaah waa jaraaxaysan yahay waa majruux iyo haddii la yidhaahdo waa fiican yahay la dhihi maayo masalanba waa la xantay la dhihi maaha waa beenaala baa la yidhi ama waxaa la yidhi waa ruux mukhaalif aho